جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo wararo qorshaysan oo lala beegsaday kufarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo shanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus iska horimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray deegaano ka tirsan gobollada baay iyo shabeellada dhexe munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada mudug جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka duhurnimo iminkana isagii oo faahfaahsan wararo qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada jannaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii soddon iyo shanaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo faahfaahinayaan nuur cali warsame abushayba bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay walaalka cabduqani maxmed dalalka khaliijka laysku yidhaahdo ayaa ku dhawaaqay inay ka hortageen weeraro iiraan ku soo qaaday maanta oo jimco ah halka diyaarad aan duulyo lahayn ay ku dhacday gudaha marinka xuduudda tarbiil ee u dhexaysa ciraaq iyo urdun iyadoo sidoo kalena la maqlay qaraxyo ka dhacay caasimadda dalka ciraaq ee bakhdad iyo gobolka kurdistan kuweyt ayaa xaqiijisay in difaaceeda cirka ay ka hortageen gantaalo iyo diyaarado aan duulyo lahayn oo ay ku sheegtay inay cadowga soo adeegsadeen kadib markii wariyaha aljaziira ee ku sugan kuweyt uu sheegay in la maqlay siiriga digniinta isla wakhtigaasna ay socdeen qabashada gantaalada lagu soo weeraray kuweyt sidoo kale baxrayn wasaaradda arrimaha gudaha ee nidaamka daaquudka baxrayn waxa uu sheegay inay kiciyeen ama ay ka dhawaajiyeen siiriga digniinta kadib markii dalka uu la kulmay weeraro cudwaani ah horey baxrayn waxay u sheegtay inay qabatay oo ay burburisay boqol siddeetan iyo siddeed gantaal iyo afar boqol labaatan iyo sagaal diyaarad oo noocan duuliyaal hayn ah tan iyo markii ay bilowdeen weerarada iiraan dhankooda nidaamka daaquudka imaaraadka carabta ayaa beeniyey in ilaalada kacaanka iiraan ay beegsadeen xarunta xogta shirkadda orzaale iyadoo ku adkaysatay in wararka arrintaasi laga faafiyey ay yihiin been abuur aan sax ahayn beeniinta imaaraadka waxay timid markii ilaalada kacaanka iiraan ay ku dhawaaqeen inay beegsadeen shirkadda orzaale ee maraykanka uu ku leeyahay dubay taasoo ay ku sheegeen jawaab ay ka bixinayeen iskuday la doonayey in lagu dilo madaxa golaha istiraatiijiga ee xiriirka dibadda ee iiraan kamaal kharaazi shalay khamiistii imaaraadka ayaa khamiistii sheegay in guud ahaan ay qabteen afar boqol konton iyo toddoba gantaal oo balastiig ah sagaal iyo toban gantaal oo nooca kruuska ah iyo laba boqol soddon iyo siddeed diyaarad noocaaan duuliyaha lahayn ah tan iyo bilowgii weerarada iiraan dhanka kale diyaarad aan duulyo lahayn ayaa shalay ku dhacday gudaha marin xuduudeedda tarbiil ee u dhexeeya ciraaq iyo urdun sida ay sheegeen warbaahinta ciraaq bogga lagu magacaabo shafaq niyuus ee ciraaqiyiintu ay leeyihiin ayaa soo xigtay ilo amni oo magaciisa aan la sheegin in diyaaradda ay ku dhacday gudaha aagga marinka oo ku yaala galbeedka gobolka ambaar macluumad ayaa intaasi ku dartay in dhacdadani aysan sababin wax khasaare ah oo naf ama hantiyadeed marinka tarbiil waa waddo dhul ah oo isku xirta ciraaq iyo urdun kuna yaala galbeedka gobolka ambaar ee waddanka ciraaq waxaana loo arkaa mid ka mid ah marinada ganacsi ee ugu muhiimsan labada dal ilaa hadda lama oga cidda soo riday diyaaradda aan duuliyaha lahayn mana jirto wax khabar rasmi ah oo ka soo baxay nidaamyada daaqoodka ciraaq ama urdun ciraaq gudaheeda sidoo kale waxaa laga maqlay qaraxyo ka dhacay halka lagu magacaabo qaraq ee dhaca baqdaad sida uu sheegay wariyaha jasiira ilo booliiska ka tirsan oo ciraaq ahna waxay sheegeen in weerar lagu qaaday xerada taageerada saadka maraykanka ee ku dhow garoonka diyaaradaha baqdaad taasoo horey dhowr jeer loo weeraray toddobaadyadii lasoo dhaafay sidoo kale wariyaal ku sugan goobtaasi ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo ka dhacay erbiil ee gobolka kurdistan ee waddanka ciraaq dhanka kale ilo ka tirsan xooga la baxay xashdi al-shacbi ayaa u sheegay warbaahinta in duqayn cirka ah ay beegsatay xarunta guutada soddonaad ee xashdi ee ku taala bannaanka nainawa ee waqooyiga ciraaq tan iyo markii uu bilowday dagaalka maraykanka iyo yuhuudda ay ku qaadeen iiraan labaatan iyo sideeddii februaayo ee lasoo dhaafay xarumaha maraykanka uu ku leeyahay ciraaq waxay la kulmayeen weeraro maalinle ah oo ay ku jiraan diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo kooxo ciraaqi ah oo hoos yimaada iska caabinta islaamiga ayaa sheegtay inay fuliyeen weeraro ka dhan ah saldhigyada maraykanka ee dalka iyo gobolka iyagoo adeegsanaya gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn sidoo kale dalalka khaliijka iyo urdun ayaa la kulmay weeraro iiraani ah oo isugu jira gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn kuwaasoo sababay dhimashii dhaawac iyo khasaa'ir soo gaaray kaabayaasha rayidka sida garoomada diyaaradaha dekedaha iyo dhismayaasha arrintaa oo dalalkaasi cambaareeyeen islamarkaana marar badan ay ku baaqeen in la joojiyo walaalka cabdiqani maxamed adigoo aad u mahadsan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo khamiis ah sheegay in boondada ugu weyn iiraan ay burburtay islamarkaana aan mar dambe la isticmaali doonin kadib duqayn ay geysteen maraykanku trump ayaa qoraal uu ku daabacay baraha uu ku leeyahay bulshada oo uu la socdo muuqaal muujinaya burburka mid ka mid ah boondooyinka iyo weliba qeyq baxaya kadib duqayn uu sheegay in wax intaa ka badan ay soo socdaan saliibiga trump ayaa ugu baaqay teheraan inay heshiis gaarto isagoo yidhi wakhtigu waa la gaaray in iiraan ay heshiis gaarto ka hor inta aanay goor dambe noqon iyo ka hor inta aan weli waxba ka harin oo weli noqon kara dalweyn telefishinka iiraan ayaa sheegay in duqayn yuhuudda iyo maraykanku ay geysteen ay ku beegsadeen buundo weyn oo isku xirta caasimadda iiraan ee teheraan iyo magaalada karaj ee dhacda galbeedka waddankaasi wuxuu intaasi ku daray in duqaymaha ay dhaceen laba marxaladood oo u dhexaysay hal saac islamarkaana ay sababeen dhimashada laba qof telefishinka iiraan wuxuu sidoo kale sheegay in weerarka labaad uu dhacay xilli kooxaha gurmadka ahi ay ka shaqaynayeen caawinta dhibanayaasha weerarkii hore saliibiga taraam oo arbacadii khudbad ka jeedinayay aqalka cad oo uu kula hadlayay shacabka maraykanka ayaa waxa uu ku hanjabay in iiraan uu ku qaadi doono duqaymo aad u culus muddo u dhexaysa laba toddobaad ilaa saddex toddobaad gudahood isagoo caddeeyey in ujeeddadu tahay burburinta waxa ka haray awoodda iiraan islamarkaana tilmaamay in howsha militari ee socda ay ku wajahan yihiin in si buuxda loo gaaro yoolkooda wuxuu xaqiijiyey in maraykanku sii wadi doono howlaha militari ee ka dhanka ah iiraan isagoo adkeeyey sii socoshada howlgalka ilaa laga gaaro dhammaan ujeeddooyinka maraykanka xilli uu sheegay in yoolka istaraatiijiga ah dagaalka uu ku dhow yahay in la gaaro trump ayaa yidhi waxaan ku qaadi doonaa duqaymo aad u culus labadan ama saddexda toddobaad ee soo socda waxaan dib ugu celin doonaa xilligii dhagaxa ee ay ka yimaadeen isla wakhtigaasna wadahadalladu way socdaan wuxuuna intaa ku daray haddii aan heshiis la gaarin waxaan si xooggan u duqayn doonaa dhammaan xarumahooda tamarta laga yaabee isku mar inaan duqayno trump ayaa sidoo kale ka digay in tallaabo kasta loo qaado goobaha nucleerka iiraan ay la kulmi doonto weeraro gantaalo oo burburin ah isagoo caddeeyey in goobahaas si adag loola socdo iyadoo loo adeegsanayo dayax gacmeedyo aad baad u mahadsantahay abushayba iskahorimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray deegaano ka kala tirsan wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe casaama carafaad ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiya ka wada tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo muddooyinkii dambe laga soo calaamadeynayay isku dhacyo hubaysan oo sababay dhimasho iyo dhaawac dagaalkan ayaa si gaar ah u dhex maray maleeshiya uu watay xildhibaan murtad ah oo lagu magacaabo cismaan xaadoole iyo maleeshiya kale oo watay guddoomiye ku-xigeenka maamulka ardada ee degmada warsheekh guddoomiye ku-xigeenka maamulka ardada hirshabeelle ee ugu magacaaban degmada warsheekh murtadiraabaan maxamed maxamuud jookay ayaa waraysi uu bixiye ku sheegay in xaadoole uu warsheekh ku soo weeraray shan tigniko iskana dhiciyeen ilwaradyo ayaa sheegay in dagaalka uu salka uu ku hayo arrimo dhuleed oo dhinacyadu ay isku hayaan sidoo kale saraakiishan waxay isku hayaan isbaarooyin daasan duleedka degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe oo aad loogu dhiba dadka musaafurka dhanka kale magaalada baydhabo ee gobolka bay iska horimaad hubaysan ayay wararku sheegayaan inay ka dhaceen bartamaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ugu yaraan saddex askari oo ka mid ahaa maleeshaadkii mucaaradka koonfur galbeed ee buurhakaba laga soo qaaday ayaa isku qabsaday xarunta degmada sida xogta ay tibaaxayso maleeshiyaadkan ayaa qolo kastaba waxay si gaara u sheeganaysaa in mas-uuliyadda ay iyagu ay leeyihiin mid ka mid a hogaamiyaasha maleeshiyad ee ka yimid buurhakaba ayaa sheeganaya inuu yahay guddoomiyaha degmada maleeshiyaadkan ayaa laga soo warinayaa in degmada ay ku shaqaynayso xubno ay wataan oo aysan cid kale u ogolayn maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay iska hormaadyada dhexdooda ah waxayna isku dhacyadaasi iskaga dilaan saraakiil iyo askar murtadiin ah aad baad u mahadsantahay casaam munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurduba ayaa ka dhaacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan saadiq muumin ayaa warbixinta warkaasi inoo haya munaasabad heerkeedu sarreeyo oo lagu maamuusayey saddex iyo toban arday oo ka qalinjabisay macadka qurdub ah ayaa ka dhacday degmada buqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xafladdan qalinjabinta ah ayaa ardayda kaalimaha hore ka galay macadka qurdub ah faraciisa degmada buqaqable waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimmada nuqubada waalidiinta ardayda macallimiinta macadka qurduba waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo marti sharaf aad u fara badan ardaydan ku guulaysatay imtixaanka ayaa waxaa lagu abaalmariyey shahaadooyin kombyuutarro lacago iyo hadiyado kala duwan oo aad u wanaagsan munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay macallin cabdisamed oo ka warbixiyey taariikhda macadka iyo marxaladihii ay soo mareen sidoo kalena ku dhawaaqay natiijada ardayda kaalimaha hore galay macadul khurduba litacliimi daraasaati alislaamiya waalculuum alidaariya waxaa furan yahay muddo saddex sano iyo bare ardaydan hadda dhammaysay oad arkaysaan tiradooda hadda dadka xaadiriinta oo joogaa saddex iyo toban arday lix gabdhood iyo toddoba wiil waay marka insha allahu tacaala ardayda mustawahooda sida haddaad arkaysaan waa mid aad u sarreeyo taasna waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala inuu suurtageliyey kaalinta koowaad ee macadka waxaa galay laba arday ayaa isla gashay labada ardayna waxay keensadeen sagaashan iyo lix boqolkiiba labada arday magacooda haddaan sheego waxa waaye sulaymaan maxamed sheekh yuusuf kan kalena waxa waaye saalim maxamed sheekh yuusuf waa laba walaale ah waxayna keensadeen sagaashan iyo lix boqolkiiba kaalinta labaad waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdulkafaar farxaan cabdulqani asigana wuxuu keensaday sagaashan iyo shan boqolkiiba kaalinta saddexaad waxaa galay arday lagu magacaabo cabdulaahi maxamed amiin cabdiraxmaan asigana wuxuu keensaday sagaashan iyo afar dhibac sideed boqolkiiba sidoo kale qaar ka mid a ardayda kaalimaha hore galay oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa cabiray dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin dadaalka ay ku guulaysteen
magacaygu waa sulaymaan maxamed sheekh yuusuf waxaan dhigtaa macadka khurduba ee farciisa saddexaad ee degmada buqa qabla ee wilaayada islaamiga hiiraan ilaahay mahaddiisa ilaahay fadligiisa ilaahay wuxuu qadaray maanta maadaama ay tahay xafladda ikhtisaamkeena ee macadka khurduba maadaama aan galnay imtixaan nin walba hami buu lahaa inuu kaalinta koowaad u galo marka ilaahay subxaana wa tacaala fadligii waxaan galay kaalinta koowaad ilaahay uu qadaray waxaana jaasi ahaan lii siiyey kombyutar intaana waxaan u mahadnaqaya awalan ilaahay subxaana wa tacaala marka xigtana waxaan u mahad celinayaa macallimiinta si guud ahaan walahi horta dareen dareenka lasoo koobi kara maahan jazaakum allahu khayr degmada bu'a qable macadka khurduba faraciisa saddexaad aan ka qalijibiyey waxaan galay kaalinta labaad aad iyo aad u faraxsanay maanta oo guulaysti aa lagu faraxsanay magacaygu waa cabdulaahi maxamed amiin waxaan joogaa degmada buqo qable xarunta wilaayada islaamiga hiiraan waxaan dhigtaa macadka macadka qurduba faraciisa degmada buqo qable muddo saddex sano iyo bar kadib waxaynu suurta gashay in allah subxaana wa tacaala oon isku ka keeno xafladan qiimaha badan ee qalinjabinta ah sidoo kale wuxuu allah subxaana wa tacaala ii suurtageliyey jadaal iyo juhdi dheer kadib inaan galo kaalinta saddexaad allah subxaana watacaala ayaana mahad iskale waxaa sidoo kale halkan ugu mahad celinaya macalimiinta iyo waalidiintii inagu soo bixiyey juhdi dheer waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljaza miisaankiina xasanaadka allah idin saaro aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay allah subxaana watacaala ayaan ugu mahad celinayaa sidoo kale xafladda ayaa waxaa ka hadlay waalidiinta ardayda iyagoona aad uga mahad celiyey macallimiinta dadaalkii ay bixiyeen macallimiinta iyo maamulkooda waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha badiyo ajarkiina ha badiyo waxaan rabay ardada in la dardaarmo da'diinoo yar waxaa laga yaabaa in cujbi idin galo istiraahiin waa qalin jibiseen ma aad qalin jibinine bilaawgiina oo noola wacay bilaawgiina xafladdii adaa nogula wacay adeerayaal ama aabayaal waxaan idin leenahay cilmiga maanta ladiin tusay tooshka idin birqay ka faa'iidaysto horumariyo cilmigana siyaadadu waa ku bartaa iyo barashada waa ku bataa ka aamusida oon wax la barinna waa ku baaba'aa inta taqaanaan idinkana ku camalfala barashadana siyaadiya dadka idinla dhashay ama deriska idinla ama idinla joogo degmadana waxbara intaas ayaan ku dardaarmaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad ka jeediyey goobta xafladdu ay ka socotay ayaa la dardaarmay ardaydii ka qalinjabisay macadka qurduba ee degmada buqaqableh ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoona ku booriyey in ay sii wataan barashada cilmiga ah dadkana ay u faa'iideeyaan xafladda qiimaha badan ee khitaamka iyo gebagabada u ah machad qurduba faraciisa saddexaad muxaafadada buqaqable ahna dafcadii labaad ee qalinjibadiisa wilaayada islaamiga hiiraan baan intii ka soo qaybgasho culimo leh oo dhaqan leh baan kaga mahad celinayna oo ay ku jiraan mucalimiinta iyo mucallimaadka iyo dulaabta intuba waxaan runtii si gaara u xusaynaa mas-uuliyiintii maktabka tarbiya wa tacliim ee shaqada u istaagay iyo mucalimiintii iyo mudiirka intaba iyo waalidiintii ka wada qayb qaatay dadkaas qiimaha badan oo gabdho iyo wiilalba leh culumta qiimaha badanna xambaaray ee ka soo shaqeeyey sabab u noqday bacd allaahi subxaanahu wa tacaala in horumarkaas diimad ay gaaraan waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum waxaa mahad mudan oo aanan hilmaami karin bahda iclaamka qaybahooda kala duwan ee xafladda nagula sugan ee runtii shaqada muhimka u haya dadka muslimiinta ah ee kulana loolamaya dhigooda cadowga islaamka ka soo horjeeda ayagana waxaan leenahay waa aad mahadsantihiin intaa kadib macadka aan maanta xafladdiisa joogno ee qurduba waa macadkii ama waa farcii saddexaad ee wilaayada islaamiga hiiraan ka furan waxaana hor yimid dad culimo ah waxaana hor yimid dad mustawahoodu uu fooq yahay oo uu sarreeyo waana wax mudan in allah looga mahad celiyo subxaanahu wa tacaala waa wax mudan inaan ku faanno wilaayaadka islaamiga dhexdooda waxbarashada qiimahayana waa midka qofka barta kitaabka allah subxaanahu wa tacaala qurduba waa macad waxbarasho furuuc badanna ku leh wilaayaadka islaamiga ah waxaana uu qurduba wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ku leeyahay saddex farac oo ku kala yaala degmooyinka buqaqable mukayle shaw oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan mahadsanid saadiq ugu dambeyntii guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada mudug warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa marwaan moxamed tan iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhistay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ka mid ah meelaha ay saameynta ku yeelatay abaarta dalka ka jirta waxaa ka soconaya gurmudyo kala duwan oo isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin la gaarsiinayay qoysaska danyarta ah ay saameeyeen duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyo abaarta ka jirta deegaanada wilaayada in ka badan boqol booyadood iyo raashin qaybin quuto daruuriga noocyadiisa kala duwan ka kooban ayuu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada mudug ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada degmada jowle ahna maqarka wilaayada waxaa halkaasi raashin qaybin loogu sameeyey siddeetan qoysa deegaanka dabagalo toddobaatan qoysa deegaanka caadi waxaa raashin qaybin laga sameeyey ka faa'iidaystay toddobaatan qoysa degmada camaarana siddeetan qoysa deegaanka bacadweyn waxaa isagana ka faa'iidaystay toddobaatan qoysa culimada nabadoonnada iyo mas-uuliyiinta wilaayada ayaana u kala harin arrintan waa kan naqiib cabdiraxiim bacdow oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada mudugga oo ka warbixinaya gurmadka ay wilaayada ka sameeyeen waxaan bixinay haddaan nahay guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug ilaa iyo boqol iyo toban booyadood oo biyahan dadka masaakiina gaarsiinay barihii loogu talagalan waa gaareen dadkii masaakiintahay oo manana ilaahay waa noogu guuleeyey inaan gaarsiino waxaan bilownay laba iyo labaatankii bisha ramadaan aakhiru ramadaan waxaan bilownay raashin bixin degmooyinka gobolka mudug ayaan ka bixinaynay waxaan ka soo bilownay camaara waxaan ku xijinnay bacadweyn waxaan ku xijinnay meesha la yidhaha caad waxaan ku soo xijinnay dabagalo maantana oo ay bishu tahay shan iyo labaatanka bisha ramadaan waxaan joognaa degmada jawle oo halkaan aan ku bixinayno raashinkii afurka ahaa ee u- loogu talagalay dadka masaakiinta inay ku afuraan marka waxaan leenahay si guud culayska jira ilaahay baa qaadi kara waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta iyo kulaylaha naga qaado qaar ka mid ah nuqabada iyo nabadoonnada wilaayada mudug ayaa iyagana ka hadlay gurmadka abaaraha ee ka soconaya wilaayadaasi waxaan joognaa eh, wilaayada mudug magaalada jowle ayaan joognaa waxaan ku guda jirnaa gudashadii eh, guddiga abaaraha ay gudanayeen shaqadoodii waxaan maanta hor fadhinaa dad masaakiina oo mudan in maaragtay la tacaawuno oo gaaraya toddobaatan qofood intaas ayaan maanta eh, gacanta iyadu ay gaartay marka in dadka muslimiinta ahi ay maaragtay awood kastoo ay leeyihiin inay maaragtay isjeclaadaan inay isu dhimriyaan inay isu naxariistaan islaamnimadeenna ayaa ka guntan waxaan faranahay weeye marka tabar kasta oo la leeyahay ayaan maaragtay rabnaa inaan dhib ka wadaagno marka waa aan ku sabraynaa ilaahayna waa u noqonaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa eh, inuu abaartaa naga dul qaado ilaahay inuu naxariistiisa noogu bedelo dadka saa'imiinta ah ee masaakiinta iyagana waxaa laga rabaa ilaahay inay u dacwoodaan ilaahay maaragtay inay naxariis weydiistaan ilaahay inay istikfaar u weydiistaan inuu maaragtay gaalada iyo cadowga ilaahay uu naga qabto haddaanu intaan maaragtay kasii awood badinno waxaa noo sii badanaya maaragtay rasaaqadu way noo sii badan Een, maaragtay intaan iyo in ka badan baa laystari doonaa Ee, waxa weeyaan cadow ayaa lala dagaalamaya sidaasaan haddana waxaanan ka marayn inaan masaakiintayada iyo dadkayaga maaragtay dhibaataysan inaan haddana aanan mo- aanan moogaan oo aan maaragtay intaanu awoodno ka war hayno ayaan maaragtay ilaahayna garansiiyey afurka maanta la idinkugu talagalay ee aad ku dul fadhisaan waxaa idiin soo jaray walaalihiin mujaahidiina yaa garaamkoodii idinkaga soo jaray hadday garaamkoodii idinkaga soo jareen inay dhergan yihiin ma aha ayagoo cadowgii la xisaabtamahaya oo jiidaha oroba fadhiyo ayay misana garaamkoodii idiin soo jareen alle subxaanahu wa tacaalana jidaal iyo abaaro iyo waxbaa jira marka koowaad waxaan leeyahay walaalayaalow waanu iscafinno si aan alle subxaana wa tacaala raalli aashiisana ugu gaarno raxmaddiisana u helno dadka muxsiniinta ah iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu waxsiiyo oo maanta hoyo kara walaalkiin maanta aan hoyo karinin uu idinku aqadin maantana haddii alla idmo kuma ekaan doonto insha allaahu walaalihiin mujaahidiinu way idiin maqan yihiin maanta bilowgii waa way idiin maqan yihiin bulshada ka faa'iidaystay raashin qaybintan gurmadka abaaraha mudug ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada aanu soo sheegnay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalusa iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq ballaaran waxaa nala siiye saliid bur sokor iyo bariis waxaana joognaa camaara muslimiinta la baxda soomahan badarkan xadhigay xiran allah la xiro waxay qabtaan allah la qabto waxay hamayaan allah u hanto waxaan joognaa degmada camaara walaayat alislaam waxay noogu deeqday raashin saliid bariis bur ka kooban iyo waa noo shubeen waa mahadsan yihiin waa u ducaynay ilaahay ammaankooda ha adkeeyo waxay qabtaan ha la qabto biyaha abaaraha naloo shubay raashinka markan iyo marar badanba waa noo shubeen waxaan joognaa degmada bacdaweyne waxaa qabsaynaa raashin waayada islaamiga noo keentay oo muslimiinta ay ugu gargaarayso masaakiinta dadka ee muxtiinta oo ka waa ku mahadsan waaye deegaanka aan joogay caad waxaan ka mid ahay walaalaha mataqaanaa loo soo gurmaday oo garaamka la siiyey waxaan mataqaanaa waxaan waa ka amal mahad waan ka mahad celinaynaa waxaan leenahay marka hore mahad ilaha iskale marka labaadna waxaan leenahay walaaliheena noo soo gurmaday waa ayagana u mahad celinaynaa Laba- labadii qoys waxaan helnay saddex haaf iyo laba caagoo saliid ah waan ka mahad celinaynaa insha allah waan ka mahad celinaynaa insha allah waa nugu filan yihiin waa ku meel gaaraynaa insha allah ilaahay mataqaanaa intuu nasiibna waan ku meel gaaraynaa waxaan mataqaanaa aan mar labaad iyo mar saddexaad leenahay muj- walaalaheena maamulka islaamiga ah iyo mujaahidiintaba garabkooda allah galo aniga oo ka tirsan deegaanka caad waxaan ku fadhiyaa raashin ina siido walaayada mudug bur bariis sokor iyo saliid walaayada waa u duceeyaa kor laatan cadowgana allaha naga jebiyey gaalada allaha jebiyey deegaanka caadaan joognaa bur iyo bariis iyo sonkor aa nala siiy iyo saliid kuleel iyo roob la-aanaan nahayna walaayada kor allah u qaado muslimkana allaha guuleeye gaaladana allaha jabsho madar qayr qabana allah na siiyo waxaan joognaa magaalada jowle ee deeq walaayadu ay baxayda aa maanta nalagu siiyey raashinku waa bur waa sonkor iyo bariis waxaanu ducaynayaa in ilaahay u dembi dhaafo ris khayr qabana iyo nabad ilaahay nasiibo degmada jooge ilaahay yaa ku mahadsan gurmadka abaaraha ayaa noo yimid raashinayna siiyeenaan meeshu qaybsanayna bariid sonkor bur saliid muslimiinta laga soo qaadana ilaahay bedel khayr qaba ha sii inta qaadatan allah u daaweeye waxaan waxaan joognaa degmada jowle waxaan qaadanaa sonkor bariis saliid walaayada allaha kor ka dhig wixii la baxana janno fardows allaha wilaayada islaamiga ah ee mudug waxa ay ka mid tahay wilaayaadka islaamiga ah ay ka soconayaana gurmadka abaaraha ee uu fulinayo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba waxaana ka soconaya dadaalada lagu garab istaagayo bulshada nugul ee saameynta ku reebtay abaarta daran ee dalka ka jirta mahadsanid marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii duhurnimo idaacadda islaamiga ah ee andalus maanta waa inaga intaa intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu